rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa toddobiiyo tobanka abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhawaada barnaamijkii sanadkiiba aad mar dhageysan jirteen ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka uu yeesha dhakuhayntiisa ama ka qayb qaadashadiisa kasokoo weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkan aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxay noo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa toddobiyo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad bixiso ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinayaa dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhagaysta walba mar qura ayuu jaanis u haystaa habeenkii inuu ka qayb galo barnaamijka iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd ka hor intaadan soo tiigsan haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay inka kugu soo horreeya aad helayso habeen dambe inta barnaamijka uu baxaya waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex markan cabdicasiis aan soo dhaweeyay si weydiinta koobaad uu noogu sii ambaqaado
waayahay axmed waa ku dhowahay barnaamijka kasmaal oo ay taabageliso jaamacadda muqdisho haddaba barnaamijka su-aasha ugu horeysa ee caawa aynu ku daahfuri doonno waa su-aal diiniya dhegaysta dhagaha u fur oo ka jawaab su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan sheeg suuradda loo yaqaano cibaadada ama alcibaada haddii markan aan ku celiyo sheeg suuradda loo yaqaano suuratu cibaada haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg suuradda loo yaqaano suuratulcibaada waxaan filayaa inaad garateen insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
qadadkii dhegaystahan halo asalaamu calaykum soo dhowow habe wanaagsan magaca noogu bilow oo buuxa cabdifataax cabdulaahi oo ku sugan dharkeynley waxaad usii gudagashaa warcelinta noogu celi
waayahay cabdifataax cabdulaahi jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa suuratulkaafiruun
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhi tahay barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
waayahay su-aashii koowaad ee barnaamijkaanu ku daafurnay waa laga jawaabay su-aasha labaad dhagaystay dhagaha u fur maxay ahayd sababta uu ilaahay uga aqbali waayey fircown markii uu isku dayey inuu toobad keeno haddii marka kale aan ku celiyo maxay ahayd sababta uu ilaahay uga aqbali waayey fircoon markuu toobad keenay marka ugu dambeyda maxay ahayd sababta uu ilaahay uga aqbali waayey fircown markii uu toobad keenay waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum salaam aleykum salaam soo dhowow habeen wanaagsan
wanaagsan oo aan waxaad noogu bilowdaa magaca u buuxa
munasar maxamed aalish
munasar maxamed ceelasha u sii gudagal warcelinta sababta waxaan dhihi karaa maaragtay qofku sidiis mar haddii maaragtay biyaha markaa lagu qaribay oo maaragtay oo arkay inuu badbaadin oo arkay saas darteeda maaragtay u toobo keenay saas darteeda loogu digi marka maaragtay toobo keenka jawaabta uu bixiyey munasar waa jawaab sax ah oo qofka haddii mar uu dareemo inuusan badbaadin ama uu dhimanayo alleh toobada kama aqbalo
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr
waayahay su-aasha saddexaad ayaynu u talaabihi doonaa su-aasha saddexaad waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaa dalkii gumaystay waddanka algeria ama dowladdii gumaysatay dhegaysta sheeg dalka algeria dowladdii gumaysatay haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaad sheegtaa dalka algeria dowladdii gumaysan jirtay waan filayaa inaad garateen insha allah ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow habeen wanaagsan habeen wanaagsan walaalkay cabdicasiis rabbani axmed waana dhammaan baa raadiyay fartan iyo khamsa majalix waxaan habeen wanaagsan ramadaan kariim waa tahay
magacaan ku raash waa cismaan axmed cilmi degmada beri gobolka banaadir cismaan axmed cilmi si wanaagsan Mhm. waa beri waa tahay u sii gudagal warcelinta inshallah saasa jawaabta waxay noqonaysaa algeria waxaa soo gumaystay dalka faransiiska jawaabta cusmaan axmed uu bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr
waayahay su-aasha afraad dhegaysta dhagaha u fur oo ka jawaab su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan ma sheegi kartaa afar maalmood adiga oo aan ku sheegaynin magacyadooda haddii mar kale aan ku celiyo ma sheegi kartaa afar maalmood adiga oo aan ku sheegaynin magacyada lagu yaqaano haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta ma sheegi kartaa afar maalmood adiga oo aan ku sheegaynin magacyadooda waxaan filayaa inaad garateen insha allah boqorkaabaan marin
رمضان بلا تايد الخير بلا يدوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي
qadadkii dhegeystaan halo asalaam calaykum calaykum salaam waraxma waa tahay hore usii gudagal magaca magaca noogu bilow cabdilaan ibraahim aadan degmada sujeeley waa waa tahay waxaad usii gudagashaa warcelinta si aan shalay daraad maanta beri waa tahay jawaabta cabdisalaan uu bixiyey waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan marin
waayahay mar haddii su-aashii afraad laga jawaabay waa su-aasha shanaad dhegaysta su-aasha shanaad dhagaha u fur oo waxaan kaa doonaynaa inaad ka warceliso waa maxay shayga uu iska iibiyo kii sameeyey kii iibsadayna uusan isticmaalin kan isticmaalana uusan arkin haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waa maxay shayga uu iska iibiyo kii sameeyey kii iibsadayna uusan isticmaalin kan isticmaalayna uusan arkin waxaan filayaa inaad garateen insha allah intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan marin
رمضان بلا تايد الخير بلا يدوي أفعل أنت هاي بالخير
qadadkii dhegeystaan halo asalaam calaykum alo calaykum salaam waraxma soo dhow magaca noogu bilow magacaygu waa abdirashiid cali kaxdaa jawaa waa tahay usii gudagal warcelinta
garsanta waay garsanta
waayahay cabdirashiid cali jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilqayl waayahay su-aasha lixaad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonnaa su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg kitaabkii ugu horeeyey ee laga qoray cilmiga usuululfiqi haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg kitaabkii ugu horeeyey ee laga qoro cilmiga usuululfiqi haddii mar kale aan ku celiyo sheeg kitaabkii ugu horeeyey ee laga qoray cilmiga usuululfiqi waxaan filayaa inaad garateen oo ka jawaabi doontaan insha allah
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilqayl balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye
qadadka ay dhegaystaan halo asalaam calaykum halo soo dhowow waxaad dhegeysaa inuusan maqlin ayaad moodawaanka sii gudbaynaa waxaan usii gudbaynaa qadadka kale dhegeystahan ayaan soo dhaweynayaa waxay noo taalo weydiin aan doonaynay inaan u helno warcelin saxan halo asalaam calaykum السلام عليكم soo dhowow magacna u bilow magacaygu waa ibraahin xasan cabdi oo joogo aalishbiya Mm. waxaad usii guda gashaa weydiinta inoo taala ka warcelinteeda kitaab ra'yi noogu celi kitaab ra'yi ra'yi ra'yi miya kitaab ra'yi haa ra'yi jawaabtu uu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taala weydiinta lixaad oo aan doonayn inaan warcelin u helno qadkan halo asalaam calaykum magacna u bilow
magacaygu waa daawud cabdulaahi oo joogo dadkale waa tahay usii guda gal
kitaabku risaala
Ah, noogu celi risaala noogu celi risaala jawaabta daawud cabdulaahi uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu waayahay su-aasha toddobaad ayaynu u tallaabi doonaa dhegaysta sheeg imisa ayuu ku bislaadaa babayga haddii mar kale aan ku celiyo sheeg imisa ayuu ku bislaadaa babayga marka ugu dambeyda haddaan ku celiyo sheeg imisa ayuu ku bislaadaa babayga Soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
qadadkay dhegaystaan halo asalaam calaykum
salaam
magacna u bilow nuurudiin cabdullah degmada dadkale nuuraddiin cabdulaahi dharkeenley waa tahay usii guda gal warcelinta
haddaan isku dayo waxay noqonaysaa waa sagaashan beri
jawaabta nuurudiin cabdulaahi uu bixiyey waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki kii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr waayahay haddii mar su-aashii toddobaadna laga jawaabay su-aasha sideedaad ee barnaamijka waana su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka dhagaystay waxaa lagaa doonayaa imisa ayuu u dhigmaa boqol sentimitir haddii loo bedelo mitir haddii mar kale aan ku celiyo imise ayuu u dhigmaa boqol sentimitir haddii loo bedelo mitir marka ugu dambeyda imise ayuu u dhigmaa boqol sentimitir haddii loo bedelo mitir una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye qadadkii dhegaystaan alo asalaamu calaykum codka sar soo dhow magaca nagu bilow
Benson Abdullah Darsinge.
waa tahay waxaad usii guda gashaa warcelinta
Haddaan si fiican ii lahayn. Hal mitir.
waayahay gabadhaasi jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
waa tahay saaxiibayaal intaa ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka intaan habeen dambe ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo
waajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr